agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta jubbaland maxamed mursal xirsi ayaa kormeeray deegaanka luglow ee duleedka magaalada kismaayo halkaasi uu ka socdo mashruuca xalka waara ee dib u dejinta loogu sameynayo dadka danyarta ah iyo dadka kasoo laabanayo dalalka deriska kuwaasoo in muddaa qaxooti ku ahaa mashruuca guryeynta looguna talagalay dadka danyarta ah iyo dadka qaxootiga ku ah dalalka deriska sida kenya ayaa waxaa iska kaashaday dhismihiisa hay-adaha n r c iyo u n h c r sida uu faahfaahinayo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta jubbaland maxamed mursal xirsi
maanta waxaan u imaanay indhaindhayn inaan aragno shaqadii ka qabsoontay dhismaha deegaameynta luglow oo ay ka socotay mashruuc guriyeyna oo qayb ka ah mashruuca xalka waara ee dibudejinta qaxootiga dowlagoboleedka jubbaland feyskiisa hore oo laga sameeyey degmada kismaayo gaar ahaan deegaanka luglow waxaan halkan maantay u imaanay inaan fiirino qaybtii ugu horreysay oo guryo ah oo ka kooban boqol soddon iyo siddeed guri guri walbana uu ku fadhiyo dhul ah labaatan soddon lagana dhisay laba qol iyo musqul dhismo ka kooban oo dhagaxa dhismaha qololka la dhisay cabiradoodu waxaa weeye saddex lagu dhuftay saddex iyo afar lagu dhuftay afar labada qol mitiraadkooda sida aan sheegayna dhulkuna waa dhul ku filan in looga faa'iidaysto waxyaabo kala duwan oo oo ciddii dibudejinta loogu sameeyo ka faa'iidaystayaasha dhulku waa dhul ay deegaan deegaameysi fara badan uga faa'iidaysan karaan guri intaa ka badanna ay ka dhisan karaan mustaqbalka sidaasi la mid ah dhulkan oo ka kooban saddex lagu dhuftay shan kilomitir ama shan iyo toban kilomitir oo iskuweer ah waxaa looga faa'iidaysan doonaa beero sidoo kale waxaa looga faa'iidaysan doonaa meelo dhirayn lagu sameeyo ama ama ama luglowda cagaaran loogu magac daro waxaa kaloo looga faa'iidaysan doonaa wax soo saarada ay ka mid yihiin shinnida sida malabka waxaa la yidhaahdo digaagadaha iyo ukunta iyo waxyaabo la mid ah waxaa meeshaan sidoo kaleeto hadda rajaynayna inaan ka bilowno dhismaha suuqyare iyo station police oo hadda brogresskiisa noo socdo ciddii naga caawin lahaydna aan aan kala wada hadlayno waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo hay-adda n r c iyo hay-adda u n c r oo boqol soddon iyo sideedan guri hadda ka shaqeeyey dhismahoodii hay-adda n r c waxay dhistay konton ka mida guryaha u n c r na waxay dhistay siddeetan iyo sideed ka mida guryaha boqol soddon iyo sideedda guri baa hadda fayska koowaad oo lugti koowaad ah oo tijaabo ah oo lagu ogaanayo qiimaha iyo waxtarka guryaha lagu samayn karo dib udejinta aan ka samaynay hadda wasaaradda howlaha guud wasaaradda arrimaha gudaha oo xiriirka guud lahayd iyo wasaarad iyo hay-adda qaxootiga ayaguna waxay ahaayeen hay-adihii ku matelaya dowladda hirgelinta dhismahan iyo mashruucan ayagana waxaan rabaa halkan inaan idhaahdo waxaan gaarnay guul waana mahadsannahay waa mahadsantihiin